munaasabadan ayaa ahayd guddoonsiinta iyo ku wareejinta qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalka guud ee naase hablood ee magaalada hargeysa gudoomiyaha ururka samafalka iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta ururka ayaa ka warbixiyey agabka caafimaad ee ay ku wareejiyeen isbitaalka
in adeega caafimaadka anagoo wakiilkaa maanta labada hay-adood ee ururka iskaa waxu qabso iyo hay-adda camid foundation iyo sidoo kale hay-adda swidishka la idhaahdo human bridge anagoo wakiilka ah waxaan doonayaa inaan ku wareejiyo qalabka caafimaadkaa maanta wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud wasaaradda agaasimaha marujeex ee wasaaradda caafimaadka iyo dhakhtarka cisbitaalkan naas hablood
waxaan aada ugu hambalyeynayaa jaritiyada waddankeena somalilan oo dhan maxaan kugu dhahday dadka danyarta ah aada u og waxaan kaloon ku boorinayaa dowladda cusub ee iminka inoo dhalatay inay dhakhtarada jaaritiyada ee dadka danyarta yihi maxaan kugu idhaahda ayay waxyaabo badan iyo qalab iyo dawo ay uga baahan yihiin in ay ka qayb gasho oo iyaduna maxaan kugu idhaahda ayay caawimada dadka sadaqadaysanaya wax ay ka qayb gasho ma hadlo waa la hadlay hadalkiina waa la dhameeyey in yaroo guubaabaan baan ku darayaa waxaan guubaabinayaa qurba joogta reer somalilan iyo qulquljoogtaba inta maaragtay wax qaban karta ee sadaqadaha la baxda inaynu isbitaalada ugu horreeya kanan maanta joogno ee naasahablood garab la siiyo dhinaca kale mas-uuliyiin ka mid ah maamulka isbitaalka naase hablood ee magaalada hargeysa ayaa u mahad celiyey ururka samafalka iyo guud ahaan cid waliba ay ka qayb qaadatay agabkaani lasoo gaarsiiyey tiimkan ama ka kooban reer somalilan ee iskaa waxu qabso oo aan ahayn anigoo ka wakiila cusbitaalka naase hablood oo nala joogo isduwii gobolka mudadajeex ee wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda somalilan iyo wakiilada camud foundation iyo ururka iskaa waxu qabso waxaan halkan kula wareegaynaa alaab qalab caafimaad oo cusbitaalku leeyahay oo ay kusoo deeqeen ururka mutabariciinta ee iskaa waxu qabso oo ay runtii ka saaciday ururka hay-adda leelaa camud foundation agabkan ayaa waxa uu isugu jiray qaar ka mid ah qalabka qaliimada daawooyin iyo agab kale oo muhiim ah oo loogu talagalay gargaarka deg dega ee dhanka caafimaadka